بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هنسينا خيبتا ودا إنك دقيتا نيسان واللح يلا باتنكا بشا تطبان لبقن يلا باتنكا كسو دوادا برامج تسموه الراديو مركبلي barnaamijka samawade caawan waxaan ku soo qaadanaynaa iyada oo cudurka covid nneteen uu gabaabsi ka sii yahay dunida ayaa la ogaaday in mid ka mid ah sababaha uu ku faafay soomaaliya gaar ahaan dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ay ka dambaysay kooxda shabaab ee argagixisada ah maadaama ay isku dayeen in ay inkiraan jiritaanka cudurka sidoo kalena ay hor istaagaan hirgelinta tillaabooyinka la tacaalista cudurka taasi oo keentay in dad badan uu ku fido haddabasoo tani muujin mayso sida shabaab aysan waxdan ah uga lahayn badbaadada ummadda iyada oo intii ka badbaaday xafadooda ku faafinaysa cudurro barnaamijka caawa waxaa marti iigu ah taliyaha saldhigga booliiska degmada baardheere ee maamulka jubbaland gaashaanle cabdifataax macalin nuur xuseen cismaan dhaqane oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka gado isla markaana ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda geeska afrika isku duwaha wasaaradda beeraha maamulka jubbaland saacid abshir carsan barnaamijka waxaa si toosa ugala socotaan radio markabley f m sideetan iyo sideed baardheere iyadoo cidda uu seego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto janalka youtube-keena samawada show ama barta facebooka samawade dhotes o inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimo noogu soo diri kartaan telefoonka nambarkiisu uu yahay eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan sidoo kaleeto waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info at samawade dhotes o cidda su'aal weydiinayso mas-uuliyiinta barnaamijka caawa martida ku ah ama fikir nagu biirinayso waxaad si toosa nooga soo wici kartaan leenka idaacadda markab leeyee ah eber afar soddon iyo lix eber boqol toban iyo saddex oo haddii aan wakhti aan u helno aan qadadka dhegaystayaasha u furi doono barnaamijka ala waxaa idiin soo saara anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa maxamedeeq cabdi cali alfa barnaamijka samuwade caawa waxaa soo saaray khatar maxamed siraad qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan qadadka u furaynaa dhegaystayaasha si ayna ugu biiriyaan su-aal ama fikir waxay inoo hayaan waa mar kale iyo barnaamijkii samuwade ee radio markabley ugu horaan barnaamijka caawa waxaa marti iigu ah taliyaha saldhigga booliska degmada baardheere gaashaanle cabdifataax macalin nuur ugu horeyn taliyaha saldhigga booliska degmada baardheere gaashaanle cabdifataax ayaan ku horumarayaa gaashaanle iyada oo cudurka covid nneteen uu gabaabsi ka yahay dunida ayaa la ogaaday in mid ka mid ah sababaha uu ugu faafayo soomaaliya gaar ahaan dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee ka dambaysay kooxda al-shabaab ee argagixisada ah maadaama ay isku dayeen in ay inkiraan jiritaanka cudurka sidoo kalena ay hor istaageen hirgelinta tillaabooyinka la tacaalista cudurka taasi oo keentay in dad badan uu ku faafo haddaba soo tani muujin mayso sida shabaab aysan wax dan ah uga lahayn badbaadada ummadda iyadoo intii ka badbaaday xabadooda ku faafinaysa cudurka bal aragtidaada bismillahi raxmaan raxiim weliya yaxye aad baa umahadsan tahay kooxda argagixisada ee shabaab ee ku caanbaxday naynta iyo cidda hantida iyo nafta ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kooxda iyadaa dadka laynaysay
baadaysay qaysmadii ay qaynaysay haddana markii uu cudur yimid hadee qofka waxaa tacaan iyo daweyn iyo ka hortag musiibo samayn kara qofka naxdaanada ka haysa dadka soomaaliya qofkii markii hore asaga dilayay wax dan ahba kama lahan cudurkana dhinacaysa inuu ka dilo iyaguna ay jiraan wixii xoolo ahoo ay haystaanna ay ka qaataan un weeye wax naxdaano ah iyo rabitaan iyo ummad jiritaankeeda oo ay rabaan kooxda argagixisada ma jirto marka sidaa awgeed wax dan ah oo ay ka leeyihiin malaha waayo waxaan siinayaa xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka gado xuseen waad maqlaysay taliyaha saldhiga degmada baardheere ee maamulka jubbaland gaashaale cabdilfataax bal adiga maxay kula tahay in cudurkii dadka laga wacyigeliyo oo al-shabaab ay ka hor istaagaan haddana deegaanada iyaga ay ku sugnaayeen cudurkaasi uu ku faafayo taasoo lama dhihi karo intaa xabadooda ka badbaaday waxay doonayaan in cudurada jira ay ku dhammaadaan
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين راديو مركب لي iyo shaqaalaheeda iyo barnaamijka daadihiyaashiisa iyo kaqaybgalayaashiisa iyo saaxiibkii saliim cabdifataax waa runtii sida uu horta wax u sheegay marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta ku aadan covid nineteen iyo sida nimankaas ay arqalada ugu noqdeen haddii ilaahay kuusa matogol yahay arrinta la xiriirta gargaarka iyo wacyigelinta dadka loo samayn lahaa al-shabaab waxaa mar walba horta ayaga ka go-an in taaka ka mid a dhulka soomaaliyeed dadka ku nool ay kulli u noqdaan dad ay guumaysanayaan hoostooda joogo waxay rabaan ay ka yeelayaan dadka kaleo ka diidana waa dad ay doonayaan in mar walba ay ku noolaadaan cabsi oo ay cabsigeliyaan oo ay argagaxgeliyaan amba dadka ha ka argagaxaan qaraxyada ay samaynayaan amba dadka ha ka argagaxaan dilalka foosha xun ay samaynayaan marka mar walbo shabaab waxa waaye waxaa iyagu ka go-an in dadka soomaaliyeed weliba kuwooda nugul ay noqdaan kuwo iyaga hoos jooga oo ay xukumaan oo say rabaan ka yeeshaan taa waxaa daliil u ah sida ay u marin habaabiyeen warbixinadii iyo talooyinkii wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka qaabilsan ee w h o oo dadka lagaga digayay in cudurkaasi uu yahay wax jira oo ilaahi subxana wa tacaala uu keenay dhammaan dunidana aafeeyey cid kastana saameyn ku yeeshay muslim iyo gaalba waxay iyagu sameeyeen in ay cudurkii asaga ahaa ka soo qaadaan waxba kama jiraan dadkana ay u sheegaan in cudurkaasi ciidamada shisheeye ee soomaaliya joogo oo amisom ay ula jeedaan inay ka dambeeyeen cudurkaas iyo dowladda federaalk ee soomaaliya marka taas waxay ku tusinaysaa sida ay dadka u khaldaayaan kuwa u diriraya ee hubka u sita ee isqarxinaya ee hooyadii dilaya ee walaashii dilaya ee abtigii dilaya ee adeerkii dilaya siday u marin habaabiyeen si lamida ayay rabaan in dadka ay u marin habaabiyaan xagga caafimaadka iyo gargaarka iyo arrimaha nolosha marka mar walba shabaab waxaa ka go-an in ummadda soomaaliyeed si walba wax ugu dhimi karaan ay sameeyaan weliga waa hagaag sidoo kale waxaan eegayaa saacid cabshir xasan iskuduwaha wasaaradda beeraha degmada baardheere saacid sidee u aragtaa in saxaabadda al-shabaab ku badbaaday in ay ku fiirsadaan in cudurka covid nineteen uu ku faafo deegaanada ay ka taliyaan dad badan oo soomaaliyana ay ugu baaba'aan bismi illaahi raxmaan raxiim waa maasanta yaxyow ne horta waxaa jira caqabado waaweyn oo muxuu ahaa dhex yaala dowladda iyo ururka al-shabaab caqabadahaas baa waxay yihiin wixii hadda dowladda ay la tacaalaysa ama ay minaha ay muxuu ahaa ay hawshooda wado waxaa imaanaysa inay iska muxuu ahay nimanka la dhaho al-shabaab ay ka hor yimaadaan coronavirus keliya ma ahan waxyaabo badan baa jira oo laisku gefsan yahay oo dhanka siyaasadda ah oo muxuu ahaa nabadgelyada xaggeeda oo ay nimankan hadda al-shabaab ay si xun muxuu ahaa ay uga soo horjeedaan haddana cudurkan coronaviruska caalamka oo dhan baa ka qayliyey ayaga waxay ka aaminsan yihiin in uusan cudur micnaha uusan ahayn weyn oo aada loo bumbuuniyo marka waxaan dhihi karaa aniga hadda cudurkan cudur la inkiri karaa maahan arrintaasna waa arrin muxuu ahaa dadka shacabka ah oo meesha ayaga ay gacanta ku hayaan ku nool dhib ku ah marka dadkaas ayaga waxaan kula talin lahaa inay soo aadaan meelaha hadda xorta ah sida muqdisho kismaayo iyo magaalooyinka waaweyn oo lagala tacaalayo cudurkaas cudurkaasna waa cudur dilaa ah oo muxuu ahaa qofka muxuu ahaa dee dad badan oo hadda soomaaliyan ay u dhamaadeen caalamkana dad badan ay uga dhamaadeen marka cudur la inkiri kara maahan arrintaa ayada ah dadka shacabka ah oo cudurkaas uu hayo oo hadda ku nool meelaha ay joogaan al-shabaab waxaan kula talin lahaa inay dhakhaatiir waaweyn ay soo aadaan meelaha laga ogol yahay cudurkaas oo horta ah waa tahay mar haddii inta ka badbaaday xabadooda haddana qorsheynayaan in cudurada faafa ay ku dhintaan iyaga maxay ka faa'iidayaan in ummadda soomaaliyeed ay dabar jaraan
waxay ka faa'iidayaan ciddii soo dirsatay baa markii hore waxay usoo dirsatay inay ummadda u ngaayaan haddii marba gacantooda ay ku naynayeen haddana cudurkii hadduu sii naynay naysmadii unbaa usii korortay waxaan ognahay kooxda argagixisada ah fikirkii ay ummadda soomaaliyeed ku naynayaan in uu yahay mid dibad ka yimid oo dad shisheeye ay leeyihiin waxaa taa cadayn u ah inta badan waxaad arkaysaa markay qaraxyo samaynayaan markay wax dilayaan iyagoo duubayo iyagoo markiiba haddana idaacadahii ka hadlayo iyadoo warbixino inta qorodinayo waa ribood waxaas ay dirayaan oo ay u dirayaan dadkii soo diray oy leeyihiin maanta waxaan dilnay intaasoo qof aan meelhadan ku dilnay meelhadan waxaan ku dilnay maanta intaas maanta waxaan dilnay intaas waa marka sii layntii dadka ay laynayeen bay dukumenti ahaan ay u dirayeen taasaa marka waxay caddaynaysaa in dad shisheeye ay ku adeeganayeen waayo haddii soomaali soomaali ugu isdiriri jirtay haddii dagaal soomaaliyeed oo soomaali ku eg uu yahay sida ay wax u dhigaan ama ay wax u wadaan marnaba kama suurtoodeen qof aadiya oo soomaali ah fikirkiisa in waxaas ay ka yimaadaan xag diineed baysan oga suurtowdeen xag wadaniyad baysan oga suurtowdeen marka kooxdan waa koox dad kale ay ku adeeganayaan wax marka faa'iidada aad tiri maxay ka faa'iidayaan waxay ka faa'iidayaan naynta ay naynayeen unbaa sii korantay marka inay sii koranto ay sii daban go-aan weeye natiijada ay faa'iidayaan waa tahay mar haddii dadkii ay dhammaanayaan sidee markaa gee doonayaan inay xukumaan mar haddii dadka qarax lagu dilo xabad lagu laynayo cudurkii faraha looga qaadayo al-shabaab meelaha farafutiriska ay joogaan yay doonayaan inay ku xukumaan waa su-aal very important ah runtii al-shabaab horta marka dib loogu noqdo ururkan sida uu u dhisan yahay iyo mabdaa uu aaminsan yahay iyo qadiyadda ka dambaysa iyo sida ay u dhaqmayaan waxa waaye wax in la isweydiiyo u baahan nimankan aas-aaskooda iyo dhismahooda waxa waaye urur argagixiso qofku mar hadduu wax argagax la samaynaayo ma ka fakerayo wax inuu xukumo iyo inuusan xukumin keliya waxa waaye dantiisa waxaa ku jirto inuu asaga ay u fusho danihiisa gaarka ah oo uu leeyahy markaas haba maro inuu qof dilo oo ama uu gowraco dadka korkiisa uu tuso amba uu qarax ku dilo ama uu gaado oo jiiro intuu istaaga si maskiinnimo ah qofki uu xabad madaxa uga dhufto marka ayagu mar walba waxaa muhiim u ah danta ay leeyihiin in ay fusho xataa haddii hal qof uu kusoo haro danka male sababtoo waxay samaynayaan ficillo dadku ay ka argagaxayaan marka deegaanka ay joogaan iyo meesha ay joogaan oo ay xukumaan kuma eka keliya dadka ayaga ay wax ku samaynayaan soomaaliya inteeda kale dadka ayaga meelaha aan la joogin ee ku nool waxawaaye waxay sameeyaan taleefanaday usoo diraan waa argagax geliyaan fariimaa loo soo diraa qofka ugu dhawaa waxaa la sameeyaa ley waa la dilay saaxiibka marka qofka waxa isaga laftirkiisa waxaa ku dhalanaysa argagax halkaas marka waxaa ku hoos jirta xukun duugan oo ay ayaga dadka ku haystaan in badanoo dadka naga kamid a soomaaliyeed hadda ayagu waa garteen dhagarta ay maleegayaan iyo sida ay wax u wadaan iyo barnaamijyada foosha xun oo ay sameynayaan laakiin weli dadka waxaa jira cabsi haysata cabsidaasna waxaa ka saari karta in la helo amni buuxa oo dadku ay ku kalsoonaan karaan waxa way qofka hadda markuu ah, tusaale ahaan qarax arko oo kale ama qof rakibayo qaraxi wax laga yaabo qofkaas inuu aamuso sababtoo ah cidda uu la wadaagayo oo amniga uu u sheegay kalsooni ama confidence badan kuma qabo qofkaas taas waxay kalifaysaa inay sii socdaan ficilada guracan oo ay samaynayaan weli dadka ayagoo cabsigelinayo marka waxaa la rabaa eh, dowladda federaalka iyo ilaamaha amniga inay abuuraan jawi ah eh, in dadka ay kasbadaan eh, ay u muujiyaan kalsooni ay xifdiyaan xogta dadka ay bixinayaan xataa shirarka jaraa-id ay qabanayaan oo ay ama qaraxyada marka ay soo qabtaan ama howlgallo ay ku guuleystaan dowladda oo ay sameeyaan oo kale ee isticmaalka badan oo shacabka soomaaliyada naga taageer waxay cadowga u sahlaysaa in ee, shacabka soomaaliyeed ay kusoo laabtaan oo ficil xun ay sameeyaan shacabkina cabsi ay gasho marka taasna iyadana ee, waa fariin kaloon ku darsanaya barnaamijkeeda aan filaya in saraakiishii amniga ay gaari doonto marka eh, ujeedada ka dambaysa marka maxaa la dhihi karaa in eh, ummadda soomaaliyeed eh, qaarna xabad lagu laayo qaarna cudurrada dilayo eh, ay ku fiirsadaan ujeedada ka dambaysa arrintaasi maadaama dee booliska aad ka mid tahay booliskana inta badan baaritaano ay sameeyaan maxay xogoon tahayna arrintaas
ee waxaa weeye ujeedada ka dambaysa waa taanba hadda sheegayey waa dad dibad joogaa ka dambeeyo ee dad yowgana si baan la isu ciritiraa cadow soomaaliyeed baa nimankan adeegsanaya oo ay wax u qaynaya iyagu waa gacmo lagu adeeganayo ujeedada ka dambaysay marka waa fikirkaas ka dambeeyo iyaga oo soo dirsaday oo cadow soomaaliya ku ah Eh, waa tahay iyaga naftooda waxaa la sheegaa in inta badan ay ku dhuumaaleystaan ama ay ku dhex jiraan eh, dadka soomaaliyeed Eh, iyaga naftooda sidii ay ku dabargu'i lahaayeen ayay ka shaqaynayaan misleeda mar haddii dadkii ay leynayaan xaggee ku dhumanayaan ay isleeyihiin
Ah, waa su-aal fiican qofka eh, markii uu sameeyo waxyaabo aan handarra ama biniadamnimada ka baxsan oo maskaxdiisu cid kale ay isticmaasho waxaa ka lumayso fikirkii asaga uu ku fakiri ku fakeri lahaa oo fikrad saliima uu ku keeni lahaa sidaa awgeed baa waxaa ka dhunsanba haddii dadkaan hadlaysaan idinku xagee ku noolaanaysaan ma ku fakerayaan oo sida loo adeegsanayay oo wax loogu sheegayay wax loo sheega keliyay maqlaana dad iyaga fakiri kara oo fikirkaas waxaa keeni kara qof caadi ah dad caadi ahba ma aha waa tahay eh, door intee leeg maadaama aqoon-yahanada soomaaliyeed aad tihiin si ummadda eh, inta xabadda ka badbaaday cudurro aysan ugu dhiman eh, oo aan loogu fiirsan door intee leeg ayaad ka qaadan kartaan ama aad ka qaadateenba haddii aad tihiin aqoon-yahano Ee, runtii waxa waaye barnaamijkaas isaga ah annagu ee, hadda waxaan joognaa deegaankan gobolka gado Ee, waxaa jirtay cudurkan markuu soo bilowday in aan israadsano annaga oo ah aqoonyahanadii gobolka oo aanu u istaagno sidii aan bulshadeena af iyo adinba uga badbaadin lahayn iyo ficil khataraha halista ah oo cudurkan uu leeyahay annagoo ka shidaal qaadanayna ee, talooyinka had iyo jeer ay bixinaysay wasaaradeena caafimaadka soomaaliya oo runtii ee, isku hawshay badbaadinta ee, shacbiga soomaaliyeed oo u istaagtay sidii ay dadka dhagahooda ay u gaarsiin lahayd ee, fariimaha iyo talooyinka ku aadan khataraha cudurkan uu leeyahay annagu marka waxaan sameynay ee, ka gobol ahaan inaan iskaashiyo sameyno degmooyinka kale oo aanu ururada iyo tiimamka kala duwan la hadalno oo dadka ee, aan u sheegno oo la faro in khatar uu leeyahay bahalkan dadku ay ka feejignaadaan talooyinka ay qaataan oo ay raacaan ee, wax kasta oo ku aadan sida la isaga ilaalin karo Ee, waxaa jirtay marka in dad badan oo deegaanada miyiga oo ka fog magaalooyinka ay iyagu u dhib qabeen gaarsiinta talooyinka Ee, runtii dadkaasna waxaa jirtay in qaar ka mid a marka ay magaalooyinka yimaadaan ay idaacadaha magaalooyinka iyo meelaha duurka oo idaacadaha ku dhadhow ay ka dhageystaan ayagana sida la isaga ilaalin karo taasna ee, waa barnaamijyo ee, ee, aqoon-yahanada gobolka iyo dadka gobolka iyo qaybaha warbaahinta gobolka oo idaacadahan hadda barnaamijka ee, ka baxaysa ay kow ka tahay ay ka qayb qaateen sidii dadkaas miyiga ayagana loo gaarsiin lahaa ee, fariimaha iyo talooyinka ku aadan ee ay marin habaabiyeen dagarqabayaasha qallocan Eh, waa tahay maxaad is leedahay eh, saacidow in eh, dadka eh, meelaha ay joogaan al-shabaab in dadkii laga wacyigeliyo oo talooyinka caafimaadka la siiyo maxay ku diidayaan al-shabaab ne horta nimankaas waxay diidaan way diideen wacyigelin hadda waxayse ayaga ogoleen ay inkirsan yihiin cid ka wacyigelin karta ma jirto cudurkaas dadka uu hayo oo meeshaas jooga ilaahay unbaa ka saari kara haddii ayaga ay la tacaalayaan oo ay diyaar la yihiin oo ay u taagan yihiin waxaa weye dadkaas way badbaadayaan laakiin hadda waxaa muuqata cudurkaas oo adduunka oo dhan ku fiday oo soomaaliya qof uusan haynin uu yar yahay in haddana la inkiro waxaa weeyaan arrintaas arrin aada iyo aada u xun baan u arkaa muxuu ahaa haddana waxaa weeye de kolley waxay noqon doontaa dadka inay ama kasoo cararaan meesha ay joogaan ama dawladdu ay tegi doonto meelaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab si dadkaas loo badbaadiyo waxay sheegtaan inta badan ee, diin islaam inkastoo ee, dadka soomaaliyeed ay ka daragsan yihiin in ee, diinta islaamka marnaba aysan ee, qabin in qof islaam ah la dilo xoolihiisana la dhaco in ee, diinta nafteeda islaamka ah waan ognahay inay tahay diin muqadas ah oo qofka sharafkiisa iyo naftiisa iyo maalkiisaba oo muslimka ah in la badbaadiyo ay sheegayso maxay ayaad isleedahay diinta islaamka way ugu been abuuranayaan bismillah ee diinta islaamka horta sida aan ogsoonahay ee aayaadka qur-aanka kariimka iyo xadiidka rasuulka sala alla alay wasalam ay ku soo aro- arooreen ee waa diin badbaado waa diin dadka islaamka ah iyo dadka aan islaamka ahayn ee dadka islaamka aan la degan ama dhex degan ama deriskana ahba badbaadiso oo sharaftooda iyo maalkooda iyo cizzigoodaba ilaaliso Ee, ma ahan diin wax lagu hanaago wax lagu dumiyo wax lagu burburiyo hanti iyo naf lagu hanaago ma aha markay intaa tahay ee, gabaadka markaas maxay oga dhiganayaan oo diin ugu gabanayaan waxaa keliya ummadda soomaaliyeed waxaan la ogyahay inay yihiin boqolkiiba boqol dad islaam ah haddana waa dad diinta aada u jecel jacaylkii diinta ay jeclaayeen baa fikradan in loogu soo dhaxluunto oo maxaan ku idhaahdaye haddii aasaan diineed soomaalidu ay aragto qofka aad bay u xurmaysaa wuu soo geli ogyahay fikradii marka soo abuurtay waxaana waxay ku soo sanaysay si ay u dhex gasho dadka soomaaliyeed oo qofka haddaad banaanka marka inta istaagto aad banaanka kala dirirto iyo haddii intaad soo dhex gasho gudihiisii aad imaado aad asagii la timaado dagaalkii marka wuu kala duwan yahay si marka dagaalkii uu u fulo ayaa waxaa fikirkan loo keenaya in diin loogu gabado dadkii soomaaliyeed oo ah dad boqolkiiba boqol diinta islaamka aada u jecel marka waa gabaad ay diinta macnaha eh, dagaalkooda inay ku fushadaan ay ugu talagaleen sidaa awgeed bay diinta marka u sheegteen oo uguna gabanayaan laakiin wax diina oo ay shuqul ku leeyihiin inaba ha yaraatee shabaab ma jirto qof kastana wuu ogyahay keliya waa cabuurkii ay macnaha dhex geli lahaayeen yaa waxay ka dhigteen diinta islaamka iyadoo ay ogaadeen in soomaalidu ay diinta aada u jecel yihiin waa tahay ugu dambeyntii dowladda soo hadal qaaday ee dowladda nafteeda xil ayaa ka saaran ee shacabka ku dhaqan goobaha ee farakaturiska al-shabaab ay ay ku sugan yihiin ee dowladda maxaad kula dardaaramaysaa si ee inta xabadda ay ku laayeen aysan cudur ee ugu dhiman meelaha al-shabaab ay joogaan dowladda maxaad baaqa u diraysaa
dhow dowladda dee meel hadda ay xarakada al-shabaab joogaan in muxuu ahaa ay xoreeyaan unbaa hadda yaan kula talin lahaa wax kaloo hadda talaa oo aan ka fiin lahaa ma jirto wayna ogyihiin war ayaga de war aan ogtahay ma kuu sheegaadii la sheegi jiro oo soomaali sheegi jirta weye waxa waaye waa la ogyahay in caqabad ay isku yihiin dowladda iyo al-shabaab haddana dadka shacabka oo labada dhinac jooga way ku waxaa weye halshii muxuu ahaa ninkii kuran uu garaacay xalii dhanna uma fiyooba kuwa hadda dowladda la jooga al-shabaab waa u eedeysan yihiin kuwa shabaabka la jooga na waxay rabaan dowladdii inay badbaadiyaan oo qaab loogu tagana kulley ma lahan oo nabad kama dhexayso labada jaanib dowladda iyo al-shabaab waa tahay taliya waxaa sheegtay in ujeedada ay diinta ay u sheeganayaan maadaama dadka soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol islaam yihiin inay diinta u- ee ku gabadaan ma la isdhihi karaa ee muddadii ay soo bilaabanayeen ee ururkan argixisada al-shabaab iyo hadda waa ay kula duwan tahay oo dadkii soomaaliyeed way fahmeen dhagartooda oo hadda ee ee ay ee, beenta ay u sheegayeen way fahmeen waana xilligooda waa gawaabsi martidhihi karaa ee aada u weyn dadka soomaaliyeed way fahmeen dhagartooda markii hore sida aan ognahay markaa taariikhdooda dib u fiiriso dadka aad bay usoo dhaweeyeen aad bay usoo dhexgaleen inta badanba waxaad moodaa markii hore dadka in fikirkooda ay aad dadka oga dhaceen waana calaamadahooda oo calaamadaha maxaan ku idhaahdaaye cadowga iyo munaafiqiinta iyo gaaladaba in markii hore la isaga dhigo dadka wax aada xabiib u ah wax fiican laakiin hadda markii ay markii hore wax isaga dhigayeen waxay ahayd soo gelisti markay dadkii soo galeen oo ay ficinadoodii xuxumaa iyo dhagantoodii dadka ay arkeen aad bay hadda dadkii u fahmeen boqolkiiba boqolna way kala duwan tahay waana dirireeno waa iska celiyeen inta dhimanna waa la iska celinayaa waana waktigoodii waktigii u dambeysay markii u dambeysay waaye wayna soo gabaabsameen inta dhimanna way bixi doonaan insha allah dadka soomaaliyeedna way fahmeen wayna iska celiyeen haddana way iska celinayaan waxayna u taagan yihiin in ay naf iyo maalinba iska celiyaan
waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay tan iyo dadka soomaaliyeed mar haddii xabad ay ku leynayaan inta cudurada u dhimanaysana ay ku fiirsanayaan idinka shacabkii soomaaliyeed idinka ayaa mas-uuliyiin u ah xil ayaana idinka saaran maxaa ugu tala gasheen shacabka soomaaliyeed si halistaasi aada uga badbaadisaan
aad baa umahadsantaha waa su-aal fiican shacabka soomaaliyeed annaga ka ciidan ahaan naftanadii baan u hurnay naf iyo maal waxaanahay maan ku bixinaa waana u taagannahay shacabka soomaaliyeedna boqonkiiba boqol aad bay u mahadsan yihiin iyaguna waxay naf iyo maal weynala garab istaageen waxaan ugu talagalnay shacabka soomaaliyeed in aan ka badbaadino iyagana ama fursadaan ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed in ciidankooda iyo dowladooda ay la shaqeeyaan ayna iska celiyaan kooxdan caadeysatay hagardaamaynta iyo naynta iyo baabi'inta jiritaanka iyo dadnimada iyo diinta ummadda soomaaliyeed waxyaabaha ay baabi'iyaan nafta iyo maalka keliya ma aha waxaa kaloo ay baabi'iyaan oy la dagaalamaan oo cadow ay ku yihiin diinta islaamka diinta islaamka baa waxay ka dhigeen wax maxaan ku yidhahdaay hadda fikirka markaad sii fiiriso diinta islaamka waxay waxaa la qiyaasay in ay tahay diinta loogu gerista badan yahay hadeerna waxay muuqata sida ay ka dhigeen hadeer haddii intaad khamiis iyo cimaamad iyo koofi aad qaadato aad diyaarad raacdo ama aada wadada marto dadkii oo dhan waa kaa cararayaan waxaasna waa sabab iyaga ay sameynayaan marka dagaalka naf iyo maal keliya maa xitaa waxay la diriraan oy la dagaalamayaan diinta islaamka marka oo dadka soomaaliyeed way fahmeen waana la iska eriyey haddana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba istaaga iska celiya naftiina iyo maalkiina iyo diintiinaba ka badbaadsada cadowgan ummadda soomaaliyeed ragaadiyey aad baad umaadsanta
aqeybta qiimaha qadarinta mudan guud ahaana barnaamijkiisa wade ee radio markabley oo caawa aan ku soo qaadanay iyadoo cudurka covid nteen uu gabaabsi ka sii yahay dunida ayaa la ogaaday in mid ka mid ah sababaha uu ugu faafay soomaaliya gaar ahaan dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ay ka dambaysay kooxda shabaab ee argagixisada maadaama ay isku dayeen inay inkiraan jiritaanka cudurka sidoo kalena ay hor istaageen hirgelinta talooyinka la tacaalista cudurka taasi oo keentay in dad badan uu ku fido haddaba soo tali muujin mayso sida shabaab aysan waxdan ah uga lahayn badbaadada ummadda iyadoo intii ka badbaasday xabadooda ku faafinaysa cudurka barnaamijka caawo waxaa marti iigu ahaa taliyaha saldhigga booliska degmada baardheere ee maamulka jubbaland gaashaanle cabdifataax macalin nuur iyo xuseen cismaan dhaqane oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka gadoog iyo isku duwaha wasaaradda beeraha maamulka jubbaland saacid cabshir xasan tan iyo intaan barnaamij noocan oo kaleet ku kulmayno dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabaaddiino noolu kalaantay ammaane allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh guul iyo gobonnimo